ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa saddex iyo labaatanka bisha jumada thaaniya sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo talaadaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ee beegsanaya muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afar boqol afartan iyo shanaad oo xiriira iyadoo saacadihii lasoo dhaafay tobanaan ruux ay shahiideen dad ku dhintay duqayn yuhuuddu ka geysatay koonfurta lubnaan dhimasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay koonfur bari waddanka iiraan dowladda ruushka oo sheegtay inay yukrain kala wareegtay laba magaalo oo ka tirsan waddankaas halka yukrainna dhankeeda ay sheegatay inay soo riday afartan iyo toddoba diyaaradood oo ruushku ku soo weeraray jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro khasaare dhaliyey ka fulisay dalalka maali iyo burkina faso sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan warbixin ku saabsan maxay yihiin caqabadaha ay wajahayaan dadka waddanka lubnaan kadib markii diyaarada yuhuuddu ay si daran u duqeeyeen waddankooda belihii lasoo dhaafay ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo dilgoor dhoweeyaan soo gudbin doonaa insha allah aynu ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqol afartan iyo shanaad oo xiriira iyadoo saacadihii lasoo dhaafay tobannaan ruux ay shahiideen haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo gudbinaya cabdiraxmaan badar assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqaymaha yuhuudda ee ka wada marinka godoonsanay khaza waxaan maanta oo talaada ah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol afartan iyo shanaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqaymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza dagaallo xooggan oo lagu jebiyey askarta saynada yuhuudda iyo kelmad ujeediya afyeenka milatariga kooxda muqaamada falastiin haddabaan ku horeyna duqaymaha ciidamada maamulka yuhuuddu waxay maalintii shalay ilaa subaxii horeye maanta ay duqimo kalacayna ka geysteen magaalooyin deegaana iyo xirooyinkii dadka barakacayaasha degan yihiin warbaahinta maxalliga iyo wargeysyada kala duwan ayaana waxay daabacayaan in duqimahaas ay ku shahiideen tobannaan ruuxoo shacab ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen goobaha ay duqeeyeen ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah guri ku yaala xaafadda zaytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay dhawco kala duwan soo gaadheen kuwo kalood fara badan sidoo kale duqan ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen isbitaalka kamaal cadwaan waxaa ku dhaawacmay in ka badan labaatan ruux oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka iyo dadka bukaanada isbitaalka ku sugnaa sidoo kale wax isla goobtan ay ka geysteen ciidamada yuhuudda weerar toogasho ah oo ay ku waxyeeloobeen qaar ka mid a dadka shacabka ee halkaasi ku sugnaa guri ku yaal agagaarka suuqa ugu weyn ee magaalada khaza duqan ay ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaa ku shahiday saddex ruux oo shacab ah halka ay dhaawaco kala duwan soo gaadheen kuwo kalood fara badan sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqin aad u xooggan ka geysteen magaalada deydilbalax oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala bartamaha marinka goodoonsan ee khaza waxaana duqinta bahalnimadii halkaasi ka dhacday si gaar u abaartay dad shacabba oo sugaya gargaar bani'aadamnimo oo halkaasi la sheegay inay imaanayaan waxaana goobtaasi ku sheeday afar ruux oo shacab ah halkay dhaawaco kala duwan soo gaareen kuwo kalood u fara badan duqeen ka dhacday magaalada rafax ee dhacday cirifka fog ee koonfurta marinka khaza oo si gaara loogu beegsaday guri dad shacab ah degnaayeen ayaa waxaa haatan burburka dhagaxaantoostiisa laga baadigoobayaa dadka shuhaadada ah iyo kuwa dhaawacyada qaba sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeen aada u xoogan ka geysteen xaafadda shajaaciya ee ku taala waqooyiga marinka khaza waxaana duqeynta halkaasi ka dhacday ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan magaalada khanyunis ayay sidoo kale duqeyn ka geysteen ciidamada yuhuudda waxaana ku shahiday dad badan oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kale duqeyntan ayaana ku soo aadaysa xilli ay ciidamada yuhuudda duqeyn ka geysteen duleedka magaaladani islamarkaana ay ku shahiideen toddobiyo toban ruux oo shacab ah guri ku yaala mandiqada misbax ee ku taala magaalada rafax duqeyn ay ciidanka yuhuudda ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan waqooyiga magaalada rafax duqeymo loo adeegsaday madaaficda goobta ayay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay dhawci kala duwan soo gaadheen kuwo kale aad u fara badan afar ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ah oo ay ciidanka yuhuudda ka geysteen xerada nuseeraad ee bartamaha marinka khaza waxaana sidoo kale jirdad ay soo gaadheen dhaawacyo kala duwan oo iminka lagu dabiibaya qaar ka mid a isbitaalada ku yaala bartamaha xasuuq aad u daran oo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay sababeen istishhaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuq ay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafa ayaa gaaraya ilaa iyo shan xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan lixdan iyo toddoba ruux halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen dadgaaraya boqol iyo lix ruux oo kale iyadoo ay xasad mudan tahay tobannaan ruux oo shuwaadaah iyo kuwo kaloo dhawacyo qabay kuwas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo sanad ka hor markii oo bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun saddex boqol toban iyo toddoba ruux halkay dhawacyaduna maraya in ka badan boqol iyo toddoba kun toddoba boqol toban iyo saddex ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo afar iyo toban bilood oo uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayeen min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqaymaha yuhuuddani saar xandarah u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaawamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee dullaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsanee khaza xasuuqa iyo gumaadka wuxushlimadana halkaasi ka wadaa weeraraday dagaalyanada muqaamadu ku beegsadeen askarta yuhuudda ayaana wax iskugu jiraan kuwa toos ah duqimo loo geystay saldhigyadooda iyo weliba weeraro dhabagallaah oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey yuhuudda dagaalyahan ka tirsan guutada alkhasaam waa garabka militari ee kooxda muqaamada falastiin ayaa waxa weerar si aadaan loo soo qorsheeyo ku qaaday ciidamo ka tirsan saanada yuhuudda oo ku sugnaa magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza war ka soo baxay dagaalyahanada alkhasaam ayaana waxaa lagu shaaciyey inay askarta maamulka yuhuudda gaarsiiyeen khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiraa waxaanay dagaalyahanada muqaamadu sheegeen in weerarkaani uu ahaa mid kaligii dullimaha uu fuliyey mid ka mid ah dagaalyahanadooda uu halkaasi ku dilay saddex askari oo yuhuudda ka tirsan islamarkaana uu ku dhaawacay laba kale isagoona adeegsanaya mindi ilowalidyo ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa iyagu qudhooda qireen inay weerarkaasi ku dhinteen saddex askari oo ciidamadooda ka tirsan halka ay dhaawacmeen laba kale sidoo kale weerar qarax ah ayaa waxuu ka dhacay xarun ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku taala magaalada beytxanuun ee dhacda marinka khaza waxaana halkaasi ku dhintay saddex askari oo yuhuudda ka tirsan halka ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleadu fara badan sida laga soo xiiganaya idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuudda weerarkani ka dhacay waqooyiga marinka khaza ay ku dhinteen askarta maamulka yuhuudda ayaa waxaa ka mid ah dadka halkaasi lagu dilay sargaal sar oo ka tirsan militariga saynada yuhuudda islamarkaana ah hogaamiyaha guutada gafiir sidoo kale weerar ka dhacay waqooyiga daanta galbeed ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ee halkaasi duulaanka ku soo qaaday gaari gaashaaman noociisana uu yahay mikraaf islamarkaana ay wateen xubno ka tirsan ciidamada yuhuudda kuna socdaalayay xerada nuseeraad ee dhacda bartamaha marinka khaza ayaa waxay dagaalyahanada muqaamadu la beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan ee lidka taangiyada waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii iyadoo ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askari gaarigaas la socotay sidoo kale waxay dagaalyahanada muqaamada ee weerar aad u xoogan ku qaadeen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala deegaanka tawaami ee ku yaala waqooyiga xerada jabaaliya waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jiraa sidoo kale weerar dhabagal ah ayaa waxay dagaalyahanada muqaamadu u dhigeen kolonyo gaadiidda oo ka tirsan ciidamada yuhuudda kuwaasuu ku socdaalayay xerada jabaaliya waqooyiga marinka khaza weerarkan ayaana waxay ciidamada waxaska caabinta ugu suura gashay inay ku gubaan gaari mekraaf ah iyagoona halkaasi waxyeelaada ku gaarsiiyey ciidamada yuhuudda weerar khansa mashisha ayaa waxaa sidoo kale lagu dilay askari ka tirsan ciidamada yuhuudda oo ku sugnaa waddada abulcaysha ee xerada jabaaliya isla waddadani waxay kooxda muqaamada falastiiniyiinta ku qarxiyeen gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan saanada yuhuudda waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac ku noqday in badan oo ka mid ah ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ugu dambayntii afyeenka guutada alkhasaam oo ah garabka militariga kooxda muqaawamada falastiin abuu cubaydah ayaa jeediyey kelimad maqal iyo muuqaal ah taasoo lagu baahiyey bartay telegaramka ku leeyihiin kooxda waxaanuu kelimadan kaga hadlayaa xaaladda guud ee ciidamada yuhuudiya ku sugan waqooyiga marinka khaza iyo laystayaasha yuhuudda ee ku jira gacantooda isagoona tilmaamay in taliska gumaystaha yuhuudda uu qarinayo xaaladda dhabta ay ku sugan yihiin ciidamada loo wakiishtay goodoominta muslimiinta ku dhaqan waqooyiga marinka khaza isagoona sheegay inay wajahayaan dagaallo dhiigbixin ah oo kaga imaanaya dhanka dhallinyarada isku xilsaaray difaaca dhulkooda iyo dadkooda waxaanuu intaasii raaciyey in go'doominta ku dhisan gaajisiinta iyo gumaadka ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan waqooyiga ay keliya wajahayaan dadka rayidka ee abriyada ah abuu cubayda afyaanka garabka militari alkhasaam ayaa wuxuu sidoo kale ammaanay geesiyaasha dagaalyahanadooda ee jilbaha u aastay siday u naafeen lahaayeen ciidamada duulaanka gardarada ku soo qaaday dadkooda waxaana uu sheegay inay tusaale u yihiin cid kasta oo doonaysa in iska dulqaado gumaysiga abuu cubayda ayaa wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday lahaystayaasha yuhuudda iyo masiirkooda waxaana uu sheegay in ciidamada yuhuudda ay gacmahooda ku baabiinayaan maxaabiista iyagoona weeraro iyo duqaymo aan laga fiirsan ku garaacayo deegaanada kala duwan ee marinka goodoonsanin khaza waxayna marar badan shaaca ka qaadeen dagaalyahanada alkhasaam inay dhinteen qaar badan oo ka mid ah maxaabiista yuhuudda ee ku jira gacantooda kadib duqaymo xagga cirka ah oo ay la beegsadeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saayirada yuhuudda kelmadan cusub ee uu jeediyey abuu cubayda ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ay ciidamada wax iskacaabinta falastiiniyiinta ee sii dardargeliyeen howlgalladooda ayna fagaaraha dagaal kala yimaadeen xeelado cusub oo cadowga dhiigbax daran u geysatay howlgallada nawciga ay fulinayaan ayana waxay iskugu jiraan weeraro mindiyeen ah oo uu fulinayay geesii ka tirsan dagaalyahanadooda weeraro toosa oo xubno ka tirsan guutada alkhasaam ay ku qaadayaan guri ay ku sugan yihiin ciidamada yuhuudda camaliyaadna furlimaha uu furinaya geesi ka tirsan ragga istirshaadiyiinta ee kooxda kamayno iyo duqaymo lagu garaacayo saldhigyadooda waxaana ciidamada yuhuudda weeraradaasi ku gaaray khasaare midkii ugu darnaa ay abid la kulmaan iyagoona waaya askar tira badan oo militarigooda ka tirsan kuwa kalena ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen waxaanuu fashil ku yimaaday sirdoonkooda midka gudaha iyo midka dibadda intaba tan iyo markii ay ciidamada yuhuudda duulaanka gardarada ku soo qaadeen waqooyiga marinka goodoonsan ee khaza lixdii bishii oktoobar ee sanadkan sii dhammaanaya labada kun afariyo labaatanka ay halkaasi ku waayeen ka badan afartan askari waana tirada iyagu qarteen oo ay baahiyeen warbaahinadooda balse xaqiiqada ayaa mid intaa ka badan maadaama iyaguba maalin walba la kulmayaan weeraro hor leh
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali mahadsaned haashim cabdinaasir mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa fuliyey weeraro khasaare dhaliya oo ka dhacay dalalka maali iyo burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay qaaday weeraro xoogan oo khasaarooyin kala duwan oo nafii maalbale lagu gaarsiiyey askarta xukuumadda burkina faso iyo maleeshiyaadka caloosha ushaqaystayaasha fagnar haddii aynu ka hormarno dhanka burkina faso ciidamadu hubaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa weerar cagmarin ah oo si heersara loo soo agaasimay waxay ku qaadeen xarun ballaaran oo ay leeyihiin askarta xukuumadda wagadugu ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku kadiyay askarta burkina faso kuwaasoo xabadda mujaahidiinta u adkaysan waayay kana firxaday fagaaraha dagaalka waxayna goobta dagaalka uga carreen hub iyo saanado militari mujaahidiinta ayaa dab qabadsiiyey sagaal iyo toban mooto oo nooca loo yaqaano dhudhugleed ah oo yiilay gudaha xirada sidoo kale ciidamo garwaxsan hubka noocyadiisa kala duwan oo taabacsan nusratul islaam ayaa weerar dhabagal ah u dhigay col ka tirsan askarta burkina faso kuwaasoo ku socdaalay ee gobolka diidoqo ee dhaca gudaha dalka burkina faso kamiinkan ayaa mujaahidiinta waxay meydadkooda ka tallaabsadeen afar askari iyadoona ay mujaahidiinta gacanta ku dhigeen hub iyo hagabyo kale oo militari markaan iyo dhanka maali guutada qaraxyada ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa qarax culus la beegsaday gaari cabdibilaah oo ay ku rurnaayeen maleeshiyaadka ee isku magacaabay fagnar kaasoo ka dhacay dalka maaliya dhaca mandiqada saxaraha iyo saaxiilka afrika maleeshiyaadkan ayaa kuwa dhibaatooyin fara badan ku haya dadka muslimiinta ee ku nool dalka maali waxay jariimooyin ka baxsan bani-aadanimada kula kacayaan dadka muslimiinta ee ku nool dalka maali murtasaqada fagnar ee ruushka tababaray iyo ciidamada maali ayaa dhowaan weerar wuxuushnimo ah ka geystay dalka maali mujaahidiinta ayaa dhowaan sheegay in ciidamada maali iyo maleeshiyaadka fagnar ay ka jari doonaan gobodfalada guracan ee ay kula kaceen dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka maali sawiro ay baahisay muasasada warbaahineed ee zalaaqa oo ah isha rasmiga ah ee nusratul islaam ayaa muujinaya gaariga qaraxa haleelay iyo askartii saarneed oo cardaaduqa noqday isla markaana gebi ahaanba uu burburay sida laga dheehanayo sawirada ay baahisay zalaaqa ah mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhiyey weerarada cagmarinta qaraxyada iyo kamaynada ay ku dabarjarayaan askarta ka dhisan galbeedka qaaradda afrika oo kasoo horjeeda isku xukunka shareecada islaamka dhinaca kale dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay koonfurta bari ee waddanka iiraan shilkan oo ah midkii labaad oo maalmo gudahood ka dhaca dalka iiraan ayaa waxaa ka dhashay khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed ugu yaraan sagaal ruux ayaa ku dhintay saddex iyo toban ilaa iyo shan iyo toban kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ganafka isdareen basra kaab ah iyo booyad shidaal siday dhacdadan ayaa la diiwaan geliyey maalintii sniinta ayna dhaaftay iyadoona ka dhacday gobolka sistaan ee wabaluushistaan kaasoo dhaca koonfur bari ee dalka iiraan sabtidii aynu soo dhaafnay aheyd markii shil noocan ah uu ka dhacay gobolka liiristaan ee dhaca galbeedka iiraan ay ku dhinteen toban ruux kadib markii bas ay saarnaayeen wuu kala dhacay meel tog ah waddanka iiraan ayaa waxaa ku badan shilalka gaadiidka tirakoob sanadle ah oo la sameeyey sanadkan gudihiisa ayaa sheegaya in dhacdooyinka la xidhiira waddooyinka ee dhaca waddanka iiraan ay ku dhinteen dad ka badan labaatan kun oo ruux shilkan ka dhacay dalka iiraan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor shil khasaare geystay oo xoogan uu ka dhacay dalka afghanistaan kaasoo galaaftay nolosha dad aad u fara badan ayna ku dhaawacmeen kuwo kale geeska kale maamulka yahuudda ayaa laba ruux ku dilay duqeyn uu ka geystay koonfurta lubnaan wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa dhowaanti baxday in duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday mandiqada marjiyuun ee dhacda koonfurta lubnaan ay yahuuddu la beegsatay kooxa dad ah oo hal meel wada joogay waxayna diyaaradda yahuudda halkaasi ku dishay laba ruux duqeyntan ayaa dhacday maalintii isniinta iyadoona imaanaysa xilli ciidamada yahuudda ay weli ku sugan yihiin koonfurta lubnaan islamarkaana ay halkaasi ka wadaan xasuuqyo ka dhanaa dadka reer lubnaan wax lagu sheegay xabad joojin oo muddo ku dhow hal bil la dhex dhigay maamulka yahuudda iyo ururka isku magacaabay xisbullah ciidamada maamulka mujrimka ah ayaa heshiis ku sheegaas kadib dhibaatooyin fara badan ka geystay dalka lubnaan gaar ahaan koonfurta waxaana si halhaleel ah maalin kasta ay u beegsanayaan dadka rayidka burbur baaxad leh oon xaddi lahayn ay yahuuddu ka geysatay waddanka lubnaan taasoo soo kabashadeeda dadka ku nool dalka lubnaan ay ku qaadan doonto wakhti dheer maadaama dhibaatooyin fara badan ay la bukan yihiin ama ay la daalo dhacayaan maamulka sahaynada markay geystaan duqaymo ceenkan ah waxay ku shaabadayaan inay beegsadeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan ururka waxaa loogu yeero xisbullah oo dirir aan waxba laiskula harin kala dhexeeyo maamulka yahuudda ugu dambeyntii dowladda ruushka ayaa sheegtay inay ukrein kala wareegtay laba magaalo oo ka tirsan waddankaasi halka ukrein dhankeeda sheegtay inay soo riday toddobiyo afartan diyaaradood oo uga yimid dhinaca xukuumadda moscow wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay xukuumadda kiyef kala wareegtay laba magaalo oo istaraatiiji ah oo middood dhacda gobolka kharkayf halka midda labaadna ay ku taalla mandiqada donisk la wareegitaanka magaalooyinkan ayaa imaanaya xilli toddobaadyadii u dambeeyey ciidamada ruushka culaysya xoog leh saarayeen magaalooyin iyo tuulooyin dhaca mandiqada donisk sidoo kale ciidamada ruushka waxay dhowaan la wareegeen tuulada sononetifka ah oo dhacda waqooyiga magaalada khuraaqof ee waddanka ukrain sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda ruushka ilaa iyo iminka ma jirto wax war oo ka soo baxay xukuumadda ukrein oo ku aadan sheegashada ruushka ee la wareegitaanka magaalooyinkan waxayna ka gaabsatay inay dagaallo ka socdaan keliya dhinaca kale ukrein ayaa sheegtay inay soo riday toddobiyo afartan diyaaradood oo doronis ah oo ay ku soo weerartay dowladda ruushka asal ahaanna markii hore ahaa laba iyo toddobaatan diyaaradood ciidamada nidaamka difaaca hawada ee ukrein ayaa sheegay inay ka hortageen weerar uu ruushka ku soo qaaday ilaa iyo sagaal mandiqadood oo ka tirsan gudaha dalkaasi waxayna qireen inuu jiro khasaarooyin hantiyadeed oo ka dhashay weeraradan kaasoo laga soo diiwaangeliyey mandiqada khamnitski iyo magaalada kiyef ee caasimadda waddanka ukrain dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubintii qalinka saxaafadda oo aan aalaaba kusoo gudbino qodobadii ugu muhiimsanaa wararka ay qoreen warbaahinta aan dib idinkuga celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta kaarsan
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaage weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxay yihiin caqabadaha ay wajahayaan kadib markii bilihii lasoo dhaafay yuhuuddu ay waddankaas ka geysteen duqayn daran waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji kumanaan dad ah oo u dhashay dalka lubnaan ayaa waxa ay wajahayaan guryola'aan baahsan iyo burbur ku yimid rugahoodii hoyga u ahaa ee ay dhaxanta iyo kuleelkaba ka dugsan jireen sababa ku aadan diyaaradaha maamulka yahuudda oo muddadu qaymo aanan kala joogsi lahayn ka waday magaalooyinka kala duwan ee dalkan siiba magaalada caasimaddiisa ah ee bayruut waxa ay fadhiyaan bannaanada iyo waddooyinka qaar ka mid ah qoysaska ee yahuuddu baabi'isay guryahooda moxamed qamar oo ka mid ah dadka ay guryahoodu burbureen ayaa waxa uu leeyahay ma awoodno in aan dib u dhisanno guryaha ay inaga burburisay yahuudda moxamed ayaana cibaaradan xilligay afkiisu ka soo baxaysay waxa uu ku howlanaa in uu dayac tiro gurigiisa oo ay diyaaradaha yahuuddu duqayn la beegsadeen duqayntan ayaana waxaa ku dhintay konton iyo kow qof waxaana ku burburay lix boqol oo guri islamarkaana dadyow kala duwan hoy u ahaa tan iyo markii dalka lubnaan xabad joojinta looga dhawaaqay toddobiyi labaatankii bishii noofembar ee ina dhaaftay dad gaaraya hal milyan oo qof ayaa guryahooda iyo deegaanadooda dib ugu soo laabtay sidaba uu sheegaya najiib miiqaati oo ka mid ah madaxda dalka lubnaan balse dadkan oo markii hore ka barakacay guryahooda ayaa markii ay ku soo laabteen waxaa dhakafaar ku noqday sida ay diyaaradaha yahuuddu u burburiyeen halkii ay ku noolaayeen cali muuse oo ka mid ah dadka ay guryahoodu dumeen si gaar ahna ooga soo jeeda deegaanada dhaca biqaaca galbeed ee dalka lubnaan ayaa waxa uu leeyahay waxa aan dib oogu soo laabannay guryaheenna oo aad u burburay dadka qaar ayaana guryahooda garan waayey waxaana wajaheennaa kaarife aad u daran baahideenna oogu daranna waa in aan hoyla'aan nahay innaga oo kumanaan qoys ah warkan calaacalka ah ee ka soo yeeray muuse oo ka mid ah dadka reer lubnaan waxaa garab istaagaya oo si waafi ah u caddaynaya sawirrada maydaaniga ah iyo muuqaalada gaarka ah ee ka imaanaya dalka lubnaan kuwaasi oo ay tadaawulayaan warbaahinnada caalamiga ah soona bandhigaya burburka xajmiga weyn ee gallaaftay kumanaan gurye iyo xaafado ah oo ku yaalla cirifyada kala duwan ee lubnaan shacabka markii hore laga barakiciyey guryahooda markanna iyaga oo burbursan dib ugu soo laabtay ayaa waxa ay ku degdegeen in ay iskooda u hagaajistaan guryahooda wixiiba ay suuragal tahay in la hagaajiyo laakiin boqolkiiba toddobaatan dadka shacabka ah ayaa wax ka qaban waayey guryaha burbursan iyo saamaynta taban ee uu burburkooda ku reebay bey'ada iyo bilicda deegaanka si middan la mid ah gudoomiyaha degmada saxmar ninka lagu magacaaba ayman xarbi ayaa warbaahinta u sheegay xajmiga uu la egyahay burburka gaaray dhismayaasha kala duwan ee lubnaan waxa uuna tilmaamay in khasaaraha uu yahay mid aanay shacabka iyo maamulka lubnaanba wax ka qaban karin islamarkaana aysan taag badan u lahayn labada dhinacba culaysku waa mid ballaaran mas-uuliyaddana waa ay culus tahay gaar ahaan khasaaraha maadiga ah iyo midka macnawiga ah ee gaaray degmadeenna waxa uu saameeyey ku dhowaad toddoba kun oo qof iyadoona ay inaga dhinteen konton iyo kow qof tobannaan kale oo dad ahna waa ay inaga dhaawacmeen waxaana intaasi oo dhan ka sii daran burburka ballaaran ee aannu caqli suulaysan karin islamarkaana ku habsaday degmadeenna ayuu warkiisa sii raaciyey ayman xarb dhankiisa alxaaj saalax oo ka mid ah duqayda ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee bayruut ayaa waxa uu tibaaxayaa xilli uu qeexayey saamaynta ka dhalatay dagaalka burburka ka dhashay dagaalkii u dhexeeyey ciidanka yahuudda iyo ururka xisbullah waa mid naxdin leh mana xamili kara qof waliba marka uu dib ugu soo laabto gurigiisa oo aanan ciidda dhulka laga sooci karin alxaaj saalax ayaa tilmaamaya xilli uu waraysi siinayay shabakadda warbaahineed ee aljaziira sida baaxadda leh ee uu burburka ugu habsaday guryihii ay degganaayeen dadka shacabka ah ee reer lubnaan waxa uuna leeyahay qof waliba ma xamili kara dhibaatada ku habsatay gurigiisa innagu waxaan nahay dad fuqaro ah oo haddana la dulmiyey waxaana isweydiinaynaa cid ay suuragalka u tahay hagaajinta burburkan marla aragga ah weydiimaha ugu kakan ee qof waliba oo reer lubnaan ah uu xilligan isweydiinaya iyo dabcan dadka indhaindheeya siyaasadda bariga dhexe ayaa waxa ay yihiin wa ayo cidda tawallinaysa ama xabadka u garaacanaysa dib u dhiska dhismooyinka burburay ee dalka lubnaan iyadoo weliba la maraya xilli uu caalamka oo idil fallisan yahay maxayse tahay taklifada xaqiiqada ah ee ku bixi karta dib u dhiska lubnaan iyo halkee ayay ku dambeyn doonaan dadka waayey guryahoodii iyo xaafadihii ay degganaayeen ilaa hadda sida laga soo xiganayo ilawareed xog ogaal ah oo ka tirsan golaha dib u dhiska lubnaan ma jirta jiha rasmi ah oo sheegatay in ay iyadu qaadanayso ololaha dib u dhiska lubnaan mana jirto wax tallaabo ah oo ay qaadeen xoogaga ka jira dalka lubnaan oo ku aadan malafka dib u dhiska dalka sidaba uu caddeeyey xubinka ka tirsan golaha dib u dhiska dalka lubnaan doctor bool mirqas oo ah madaxa haayad ka shaqaysa arrimaha xuquuqda insaanka kuna taalla magaalada bayruut ayaa waxa uu qabaa kadib xabad joojinta dhex martay kayaanka gumaystaha ah ee yahuudda iyo ururka shiiciga ah ee xisbullah waxaa dadka reer lubnaan hor yaalla su'aalo masiiri ah oo ay ugu horreeyaan halkee ayay gaarsiisan yihiin khasaarooyinka haleelay dadka sayaatunka u ridanayo dib u dhiska guryaha burburay ee dalka lubnaan bool mirqas ayaa isaga oo su'aalahan jawaab u baadigoobaya waxa uu leeyahay xukuumadda lubnaan ee xilligan waxa ay ku jirtaa asmo adag oo ka haysata dhanka dhaqaalaha daynta guud ee lagu leeyahay ayaana boqolkiiba boqol iyo konton waxa ay ka koreysaa wax soo saarkeeda guud ee sanadlaha ah sidaasi darteed xukuumadda bayruut suuragal uma aha xilligan in ay xitaa dab u shida dadka reer lubnaan iskabadaa in ay guryo u dhiste dhanka kale waxaa loogu yeera deenbixiyaasha adduunka xilligan waxa ay u muuqdaan in aysan diyaar u ahayn deen cusub oo ay siiyaan dalka lubnaan ayuu leeyahay bool mirqas oo ah digtoor u dhundaloola arrimaha dalka lubnaan si guud waxaa dalka lubnaan iyo dadkiisuba hareeray khasaarooyin culus oo iskugu jira kuwa bashari ah iyo kuwa maadi ah intuba intii uu dalkan la kulmaayey cadowtooyada iyo weerarada maamulka yahuudda fatrada u dhexaysa toddobadii oktoobar ee sanadkii tegey ilaa toddobii labaatankii noofembar ee sanadkan waxaa dalka lubnaan laga diiwaangeliyey dhimashada dad gaaraya saddex kun sideed boqol labaatan iyo saddex qof oo ku baxay weerarada yahuudda iyo ku dhowaad lix iyo toban kun oo dhaawac ah sidai ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda lubnaan khasaaraha maadiga ah ee gaaray lubnaan ayaana lagu qiyaasay kow iyo toban dhibic laba bilyan oo dollarka maraykanka ah diyaaradaha maamulka yahuudda iyo sawaariikhdiisa ayaana si dhammaystiran u burburiyey afartan iyo lix kun oo guri halka soddon kun oo gurina ay noqdeen kuwa aan la degi karin sababa ku aadan duqaymaha diyaaradaha maamulka yahuudda ee muddo sannad ka badan ku hoobanayay dhulka lubnaan ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي